waxaan labadiya kun dhacdad maasantii intaad la socotaan magaalada baydhabo waxaa ka socday muddooyinkan dambe sirweynihii loogu sameynayo maamulka koonfurta galbeedka soomaaliya saddexda gobol ay boqol iyo shabeellada hoose marka shirkii wuxuu galay stageka u dambeeyey final stage oo ah in dargeli lasoo xarayo waxaana loo qaybiyey waasiibka constitutionka marka wuxuu marayaa haddii daahilmo ay akristaan dadkan hadee wixii intaa ka dambeeya waad garan kartaa halkaasu maraya oo waxaan u qaybinay boqoladii constitutionka ama dastuurka number guddoomiyihii guddiga doorashooyinkaoo kale iyo guddiyo kaleoo la sameeyo baaynu maqalna marka guddiyadaana maxay yihiin
maya weli guddiya lama samayn laakiin markii ay ansixiyaan dastuurka kadib baa arrintaas loo guda dhacayaa taas sidaas wey
waa tahay dhammaan marka ergooyinkii shirka ma la diiwaan geliyey oo oo shirka hadda ma ku wada sugan yihiin ha ha waan u qaybinay kaararkii ay ku geri lahayeen meesha aidiyadoodii waxay haystaan noqoladii dastuurka koobiyadoodii marka waxba kama hadlaysnaa hawsha waa waa ta aad bay urabsanta imise ayay ti- tirada guud ee ergada hadda gaaraysa oo shirka ku sugan oo kaararka loo qeybiyey
saddex boqol iyo toddobaatan iyo sideed
waa tahay waxaa jira dhinacyo ka mid a dhinacyada loogu talagalay in ergooyinka ay ka qayb noqdaan oo shirka aanan ergadoodu aysan ka qayb gelin oo hadda aynay ku sugneen marka kuwa arrimahooda iyaguna oo hadda baydhabo ku sugan maxaad een, ka sheegi kartaa hadda
anigu cid kasta waan siinay qaybteedii waan u diyaar yihiin waqti aan kasoo xaadirin hadee problem asaga gaara weeye laakiin annaga gudi ahaan hawshaasi
cabashada hadda ma idin soo gaartay oo ah een, in een, dadka qaar een, xubnaha la siiyey ay sheegeen inay ku yar tahay een, sidaana ay ergada uga qayb noqon waayeen
adeer wax kastoo dhaca oo barnaamij dad baa saliido oo dhaca annaga intaasi naguma filay waxyaabahaas way iska dhacaan laakiin wadadan dhiba ma qabno dadka inta badan waa hawsha isku dhinacbaa laga wadaa wayna socotaa wax hadda mushkilada ma hayn ilaa hadda sida caadiga ah howl maalmeedkeeni ayaan wadanaynaa ergooyinka hawshooda wataan akrisanayaan dastuurkii waxay ku guda jiraan inay dastuurkii ka baraan degaan howlihiisa hadda wax ku birinayaan hadda wax ka dhimayaan inay akristaan markaa kadibna ay hadii la kuudan yahay saasaanu damacsanna Een, waxaa jira dadka qaar een, tirada inay ku qanci laayihiin tusaale een, dhinac la siiyey afartan oo ku qancila dhinac kaloo ah saddex iyo toban iyo afar iyo toban la siiyey oo ku qancila marka haddana shirkii waa u socdaa oo ma uunan hakad u gelin marka taa caqabad ma keeni kartaa oo adhoobeyte markii een, shirkan uu dhammaado natiijadiisa shaki ma gelin kartaa
adeer qofkii aan loo diidin oo aan la dhihin ma geli kartid oo iskii isaga baabada waa arrin isaga u gaara laakiin waxaad ogaanaysaa kooramka mar hadduu buuxa oo dadka majoritiga ay meesha joogaan xil loo jeejinaya ma jirta hawsha hawsha way soconaysaa qofkii cudurdaar xanuun uu ku dhaco qofkii cilad kale farsan ahaan ama diyaarad soo qaaday waayey ama hawl kale gaar ay ku dhacdo waa la kabtay laakiin qofkii garanaysaa isaga baaqda haddee dadka kale jooga hawshuu qabanaya marka cid loo sugaayo ma jirto Een, waa taa- hadda marka ma jirtaa een, qorshe la- guud ahaan ergada inta ka maqan iyo hadda dadka ee wax tabanayaba lagu soo dhammaystirayo oo lagu qancinayo inay shirka een, soo yimaadaan
adeer cid kasta wax qabanaysaa weelkan baa laleeyahay gacmo furan qaabkii magaranaysa arrintaa loo xalin lahaa haddii aqoon u nahay laakiin qofkii haddii aan meeshaba joogin oo ama isaga daaqda ama duniisi kala qabsada hadee qof xaafadiisa daarka ugu tegaya ma jiro laakiin hawshan waa hawl dadka oo dhan ka dhaxaysa hawl khaas qof uu leeyahay ma jirto marka waxa dadka ka dhaxeeya meel publica lagu qabtaa sida conference hallka kadib ku yaala magaalada baydhabo meelaha bandhiga way hawsha meesha ka socoto marka inta magaranaysaa xaafadda inta lagu da- la baryayo oo laleeyahay la-aanta wax ma soconayaan soo dhex ma jirta laakiin hawl dadka udhexaysa wey hawsha dadka udhexaysana qof kasta mas-uuliyad baa ka saaran marka ayaa dadka soo wada qayb karaan oo shaqada lasla qabto oo arrin muhiim ah oo dadka loo dahayo aadaa uma- shacabka aadaa umahadsantaa mudane adaa mudan